bismi illaahi raxmaani iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimay rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo kormeer ku tagay buqda baarey halkaas oo ay ka socoto howla carutuur ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ansixiyey sharciga daawada mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo magaalada gaalkacyo ka daafuray dhismaha xarunta ururka naafada gobolka mudug wasiirka xogeenka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha dowladda turkiga iyo wafdi uu hogaaminayo oo muqdisho soo gaaray dibaddan waxaad ku dhagaysan doontaan israa'iil oo ka hadashay xiriirka kala dhexeeya turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idin hayo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkaiyo faahfaahsan waa habeenimo talaadaha arbacana ay soo gelayso toddoba iyo labaatanka bisha koowaad laba kun lix iyo labaatan ku-simaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasin daqare ayaa kormeer ku tagay buuqda baareyga halkaas oo ay ka socoto howlo caratuur ah kormeerkan waxaa wasiirka ku wehelinaya guddoomiyaha degmada jowar ahmed duqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ujeedka kormeerkan ayaa ahaa in lagu ogaado heerka shaqada ka socota buqda taasoo saameyn xoogan ku yeelatay beeraleyda ku dhaqan degmada jowhar guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa ammaanay howlaha ka socda tuulada baarey waxaana uu u mahadceliyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle iyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo heerka ay marayaan dhulka badan oo soo marnay ma ku yaaliin runtii dalka oo sidaan oo kale ah marka waa niman tacbatayaal ah u baahan in sidaan oo kale horumar loogu qabto oo loogu sameeyo inta waxaa ka daran meesha ku aadan tuulada ku aadan meeshii todobaatii dhowrkii baxday waa taase meesha ku taalo mukuraale aan dhehe mukuraale ayuu ka baxay waa todobaatii dhowrkii u ahay toddobaati sideeddii u ahay goobjoogaan ahaa haddana maxaa la dhihi jiray maanta goobjoogaan ahay laakiin maalin ama sanadba sanadaa kasii fiican waxaan ugu mahad celinanaa dowladda hirshabeelle waxaan ugu mahad celinanaa wasaaradda gaar ahaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hay-addii ka shaqaysayna waa mahadsantihiin aan leenahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasin daqare ayaa bogaadiyey howlaha socda waxaana uu sheegay in shacabka tuulada in loo fulin doono laba buundo oo horay ballanqaadkooda uu sameeyey wasiirka wasaaradda waxa uu sidoo kale u mahad celiyey shirkadaha suweysi dowladaha norway iyo switzerland raxiim gudoomiyaha degmada jowar ahna duqa caasimada isku duwaha wasaaradda beeraha gobolka shabeellaha dhexe la taliyaha wasaaradda agaasimayaasha xubnaha hay-adda niis iyo kambaniga suwaysiya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu farxada inoo tahay maanta inaan soo kormeerno siday howlaha ay u socdaan hawsha halkaa laga wado maalintaan imaanayna iyo hadda meelaha ay marayso waxa u dhiman siday tahay inaan kormeerno ayuu ahaa safarkeenna maanta anagu gudadayno waajibaadkiina loo idmaday madaxweynuhu rabitaankiisii iyo aragtidii uu ka lahaa kahortagka fatahaadaha iyo horumarinta beeraleyda anagoo gudinayno aadaan ugu faraxsannahay mudane gudoomiye waxaa kaloo maanta kormeerkeenna oo qayb ka ahayd codsigaagii ahaa in laba buunda laga sameeyo meeshaan ay bulshada kaa codsatay iyadana inaan xaqiijinno faawna waa u mahad celinaya hal buundo ayay shaqo ka qabanaysaa sidoo kalena buundadan kale liis ayaa iyaduna wax ka qabanayso oo dalabkii iyo codsigii aad gudbisay inuu hirgelayna inaan ku xaqiijino waa ujeedkeenna kale sidoo kale baarey dhankeeda xagga ah meelihii khatarta ahaa iyadana dhowaan shaqa laga qaban doonaa runtii anoo u mahad celinaayo niis hawsha wanaagsan ee la taaban karo ee ay halkaani ka qabanayso sidoo kale suweysiya waxaan leenahay shaqo wanaag waa lagu yaqaanay maxaa yeelay meesha bayaxaaw shaqadii ay ka qabatay iyo middan ay qabanaysaba waxaan leenahay aadaad u mahadsantahay sida waajibkaad u gudanaysiin guddoomiye sidoo kale meelihii kale aad codsatay ee degmadan jowhra biyaha ka wada baxeen ayagana waa diyaar usbuuca soo socda dhammaan howlaa laga qaban doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa niis iyo kambaniga hawshan qabanaya suwaysiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga daawada mukhtaar cabdicise ayaa muqdisho kasoo diray kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane cabdulaahi cali hersi timacadde waxaa maanta akhrintii saddexaad lagu marsiyey hindis sharciyeedka dawada oo ay golaha usoo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda soomaaliya sidoo kale waxaa akhrinta koowaad lagu marsiyey hindis sharciyeedka macdanta oo ay mudanayaasha hor keentay wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka senatar cusmaan dufle ayaa mudanayaasha u akhriyey qodobada ay dib u eegista kusoo sameeyeen ee sharciga dawada qodobka saddexaad ee cinwaankiisu yahay ujeedooyinka sharciga waxaa lagu sameeyey toosin iyo dib u habeen waxaana ereyga asaasidda loo soo wareejiyey faqradda koowaad ee qodobkaas si loo caddeeyo in ujeeddada sharciga yahay inuu aasaaso hay-adda daawada iyo agabka caafimaadka soomaaliya mudanayaasha aqalka sare ayaa cod aqlabiyeed laku ansixiyey hindis sharciyeedka dawada kadib akhrin saddexaad oo ay ku sameeyeen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya doctor maryan maxamed xuseen ayaa golaha uga mahadcelisay ansixinta hindis sharciyeedka dawada iyadoo tilmaamtay in sharcigan la meelmariyey uu dalka muhiimad gaara u leeyahay wasaaradda caafimaadka way idinkaga mahad celinaysaa anoo ku hadlaayo magaceeda iyo magacaygaba maxaa yeelay waddankeenna wakhti dheer ayuu u baahnaa sharcigan inuu helo waddankeenna inuu lahaado sharci kala dambayn iyo daawo waxaan idiin ballanqaadayaa inaan maxay ahayd arrintan aan hore u dhaqaajinno si hufun looga shaqeeyo intaasi kadib mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa gudagalay akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka macdanta oo ay golaha hor keentay wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda soomaaliya cabdiwahaab cabdi cumar cananuug oo ahmiyadda sharcigan la wadaagay mudanayaasha ayaa tilmaamay in sharcigan uu dejinayo qaab sharciyeed hufan oo lagu maareynayo khayraadka dalka dhiirigelinta maalgashi caalami ah ilaalinta deegaanka iyo xuquuqda bulshada sharciga cusub wuxuu u taagan yahay dejin iyo qaab sharciyeed hufan oo cad oo lagu maareynayo khayraadka macdanteenna dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah ilaalinta deegaanka iyo xuquuqda bulshooyinka deegaanka ku nool caddeemaha mas-uuliyadaha ka dhalan kara dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ka ah xaqiijin in daqliga si sax ah loo maareeyo
gabagabadii kulanka waxaa soo xiray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cali xirsi timacadde mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka daafuray dhismaha xarunta ururka naafada gobolka mudug cabdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo kasoo diray xaruntan oo ah mid loogu talagalay in lagu daryeelo naafada ku nool gobolka mudug ee puntland iyo galmudug islamarkaana dhismaheeda ay isku taageen ururka east african disability oo ah urur ka shaqeeya daryeelka naafada geeska africa ayaa maanta waxaa ka qayb galay munaasabadan lagu daafurayey dhismaha xaruntani mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudugkan degmada gaalkacyo ganacsato waxgarad iyo xubnaha ururada naafada puntland iyo galmuduga ugu horeyna waxaa ka hadlay munaasabada bilowga dhismaha xaruntan cabdishakuur macalin xuseen guddoomiyaha ururka east african disability waxa uuna faahfaahin ka bixiyey dadaalka ay u galeen dhismaha xaruntan oo uu sheegay in horey dhulkeeda ay u iibiyeen waxaan maanta halkaan isugu nimid bilow aan bilaabayno dhul aan horay uga gadnay gobolka mudug magaalada gaalkacyo oo aanu ugu talagalnay dadka naafada ah ee soomaaliyeed ee gobolka mudug ku nool dhammaantood aan ugu talagalnay dhulkaas ayaan bilowgiisii isugu nimid maantay awalna horaa loo dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka mudug baa dhagax dhigay maantana dhismihiisii bilowgiisii baan isugu nimid waxaa maanta inala jooga halkan gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug iyo maayirka degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo master koodaar oo asaguna matalahaya gobolka waxaan iskugu nimid halkan maantay bilowga dhismaha oo aan ugu tala galnay in aan maaragtay ku caawinno walaalaheen lacagta maanta aan u hayno aan bilowga ahna lacag ku filan ma ahan lacag yar weeye oo bilow yar ah oo aan badnayn waxaan markaa codsi u nahay walaalaha soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga inay naga soo caawiyaan dhulkaas hadday joogaan gobolka iyo hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba inay ka qayb qaataan baan rabnaa qaar ka mid a xubnaha ururka naafada gobolka mudug ee puntland iyo galmudug ayaa uga mahad celiyey ururka east african disability dhismaha xaruntan iyagoona ka codsaday bulshada kale inay doorkooda ka qaataan inaan loo wada dhiso dhismaha noo socda dhulkaa waxaa gaday ururka samafalka oo east african disability way dhulkay noo gadeen maanta xoogaa bilow way keeneen waxaan soo jeedinayaa oo codsadayaa dadka muxsiniinta maayarka magaalada guddoomiyeyaasha labada dhaban labada maamul waxaan ka codsanaynaa inay na kiciyaan dadka baahiyaha gaarka ah
waxaanu nahay inagu ururka naafada ee gobolka galmudug gobolka mudug dhammaantayo waxaan rabnaa inay xarunta xarunta naloo dhiso dadka muslimiinta ama muslixiinta intaanu ay caawin nugu caawin karaan inay nagu caawiyaan baanu ka codsan anna ku hadlahayo dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxaan leenahay waxaan dhisaynaa maanta joognaa dhul dadka naafada labada gedi loo dhisaayo waxaan codsanaynaa cid kaste ama dabad ha joogta ama dal ha joogto inaad ka qayb qaadataan qofka ka qayb qaata ajar baa ugu jira
qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsatada reer gaalkacyood ayaa dhankooda bogaadiyey in la helo xarun lagu daryeelo naafada ku nool gobolka muduga oo shaqaysan karin oo istaagi karin oo wax qabsan karin wixii loo qabtaa waxay ka mid yihiin sadaqa tujaariya marka saakay hoygii ay ku hoyan lahaayeen maadaama hore aysan ugu haysan hoy ay ku hoydaan aysa haysan hoygii ay ku hoyan lahaayeen halkan uu yahay waxaan rabnaa qof kasta oo walaala oo ilaahay waxu dhiiba dal iyo dabad iyo heer maamulba in laga qayb qaato loona dhammaysta dhismahan heer dowladeed iyo heer maarata ganacsato iyo heer maarata islaamka maarata muxsiniinta wax la baxyaba dhammaantood waxaan leenahay xaruntan waa oo hadda aan is leenahay dad waxaa lagu baxay isku tashi baa lagu sameeyey cabdishakuur maarata ururka east africa stability uu maarata hogaaminayo hadda ka horna meeshaan uu ka bixiyey wiljaro gaaraya boqol iyo wax kale oo dad badan oo aad u liita dhulka yaalla ay dhulka uga kaceen haddana wejigii labaad waxaa bilowday in oo xarun ay ku shaqeeyaan oo dadka naafada ay maarata iskugu yimaadaan ku kulmaan xafiisya ka dhigtaan danahooda qaarka ay maarata iskaga arkaan
ugu dambayn duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug galmudug axmed maxamed shire koodaar ayaa ballan qaaday in ka maamul ahaan ay doorkooda ka qaadan doonaan dhismaha xaruntan iyagoo dhanka kalena fariin u diray cid kasta oo ka qayb qaadan karta dhammaystirka xaruntan dhismaheeda maanta laga bilaabay magaalada gaalkacyo ama gobol cabdishakuur aduu aad iyo aad baa umahadsantahay caafimaad taaban allah ku siiye waa dadaashay adoo wiiljar ku socdoo adima aan lahayn baa waxaa u soo tagtay inaad dadka naafada aad kaalmayso waxa u qaban karto oo aad u qaban kartana inaad u qabato ayaa u timid aday ajir iyo xasanaad allah kaa siiye ka maamul ahaan maayarkaan noo qaaday maayar waa kula qaadan annaguna wixii aan ka qayb qaadana waa sadaqo sadaqa jaariyaa oo waalidka haddaad u baxsato iyo haddaad lafaaga u baxsa ku anfacaysa weeye aad iyo aad baa u mahadsantahay maayar haddaad noo qaatay waa kula qaatay ka maamul ahaan waa ka qayb qaadanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha ee dowladda turkiga iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho ka soo diray wasiiru dowlaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdulqaadir ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulle magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wafdi bilaaran oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha jamhuuriyadda aynu walaalaanahay ee turkiga mudane durmus onever wasiir dowlaha wasaaradda ayaa ugu horeyn u mahad celiyey booqashada wasiirka uu ku yimid dalka isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada dal iyo kor u qaadidda iskaashiga kaabayaasha dekedaha iyo horumarinta adeegyada istaraatiijiga ee dhanka badda inta wafdigu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxa ay kulamo rasmi ah la yeelan doonaan madaxda sare ee wasaaradda dekedaha gaadiidka badda soomaaliya kulamadaasi oo diiradda lagu saari doono xoojinta iskaashiga iyo horumarinta waxwadaqabsiga xiriirka kaabayaasha dhaqaalaha ee labada dal waa soomaaliya iyo turkiga halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhare haatana warka dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda maamulka yuhuudda ee israel israel gado-on saar ayaa sheegay in waxaan rajeyneynaa in gaarno mustaqbal ka duwan kan wanaagsan ee xiriirka turkiga balse arrintaas waxay gebi ahaanba ku xiran tahay dhinaca turkiga ayuu yidhi saar waxa uu sheegay in bishii hore mas-uuliyiin ka kala socday labada dhinac ay yeesheen kulan heer sare ah si loo dhiso hanaan looga hortago xiisada ka dhashata xiriirka turkiga saar ayaa wareysi gaar ah siiyey wakaalada wararka a b a intii uu ku guda jiray booqashada rasmiga ah uu ku joogay azerbaijan isaga oo ka jawaabay su-aal xiriirka wadahadalada diblomaasiyadeed ee lagu aadiyeynayo xiriirka suuriya turkiga saar waxa uu sheegay inaysan dooneynin in xiriirka turkiga uu kasii xumaado sida uu hadda yahay saar ayaa sheegay inuusan filayn in xiriirka israa'iil iyo suuriya uu caadi kusoo laabto mustaqbalka dhow warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waa naga intaa